magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lasoo sheegayaa inay kusii xoogaysanayaan dhacayo boobka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaaladaas xaafadaha ku yaala galbeedka beledweyne ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhaca ka geystaan ciidanka kuwaasoo telefoonada ka qaata dadka islamarkaana jabsanaya xarumaha ganacsi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan inay hubkooda la soo baxayaan hadda wixii ka dambeeyana ay leyn doonaan ciidamada dowladda federaalka qoryahana ay ka qaadan doonaan
waan dilaynaa mana lala weydin karo qorigan waa ka qaadinaa naftiisi maalkiis xalaal aynoo tahay askarigii xaafadda inaan kudhex aragno howl wadaag qaastaan suuqa sare askarigii ku aragna nalama weydinaayo sida layfxeradiis hadday ku ekaan waayaan nalama weydinaayo haddana buundadu horta buundu waxayna inoo jirtaa waa ku tegi lahaa haddana buundadu waaye jog jog jog jog
xaafadaha ku yaala galbeedka beledweyne ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhaca ka geystaan ciidanka